maanta annagoo ah wafdi ka socda akademiya goboleeda af soomaaliga oo ah akademiye cusub oo dhowaan loo sameeyey daryaalka iyo horumarinta af soomaaliga ayna wadaagaan dhammaan dalalka soomaalidu degto oo af soomaaliga looga hadlo annagoo ah ayaa maanta waxaa farxad noo ahayd in aanu la kulanno madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed siilaayo si aanu kala muxuu aha la tashi iyo salaan iyo wada shaqayn sidii loo wada shaqayn lahaa iyo sidii akademiyada loo hirgelin lahaa annaga oo muxuu aha ahayd ujeedyada aanu madaxweynaha usoo booqanay aad iyo aadna waa aanu ugu faraxsannahay runtii inay taasi suurto gashay aadna waxaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha oo si weyn noo soo dhaweeyey nooguna dhiirigeliyey hawsha aanu ku jirno awalna horena wuxuu ugu jiray madaxweynuhu madaxweynayaashii ku dhawaaqay akademiyada asaaskeeda oo dhiirigeliyey oo ku baaqay in ay lagama maarmaan tahay in muxuuaha akademiyada noocaasa la dhiso oo la asaaso oo la hirgeliyo markaasi waxay ahayd sanadkii hadda dhammaaday dabayaaqadiisii bishii december kulan weynihii jabuuti ka dhacay oo ku saabsanaa afartan guurada xuska farsoomaalida qoraalkeedii madaxweynayaasha wadamada hadda aan sheegayo oo uu ka mid ahaa madaxweynaha somalilan madaxweynaha jabuuti madaxweynaha soomaaliya ayaa ku wada dhawaaqay in akademiyadaas la asaaso markaa qudheedana aad iyo aad si aada u diiran oo muxuu ahaa niyad iyo ka muuqato muxuu ahaa daaca ka dhab ahaan inay ka dhab ahayd oo magaranaysaa qiimeynta uu siinayay afka iyo muxuu ahaa halabuurka ummaddan ayuu ku ballan qaaday madaxweynuhu haddana tiibuu noo noo sii akiday oo noo adkeeyey aad iyo aad baana ugu faraxsansannahay inaanu madaxweynaha yani la kulankiisa waxaanu si gaara kusii faraxsannahay guud ahaan booqashada aanu ku nimi somalilan oo runtii aanu kala kulannay wax badan oo lagu naaloodo somalilanna haddii aanu nahay dadka howlwadeenka ka akademiyadaas daryaalka af soomaaliga waxaanu mudnaan gaar ama si gaar ah ayaanu ugu hanweynahay waayo waxa ay dadka reer somalilan caan ku yihiin xiisaynta iyo muxuu ahaa ma garanaysaa hirgelinta afka af soomaaliga iyo suugaantiisa iyo halabuurka dad waxa weeye maaragtay xiisayntiisa iyo hodantinimada halabuurkaba ma garanaysaa lagu yaqaano waxaana ay ka muuqatay bandhig buugeedkan hadda uu sheegay siciid sida ay uga soo qaybgaleen dhalinyaradu iyo bay ka muuqatay marka xiisaynta yani afka iyo suugaanta iyo halabuurka isla dareenkiina madaxweynaha waanu ka aragnay marka sidaa darteed aad iyo aad bay farxad noogu tahay fursaddan inaanu booqashadatan aanu ku nimay halkan somalilan waxaanan muxuu ahaa ka mahad celinaynaa soo dhaweynta madaxweynaha kasakow waxaa isagana aan ku daraynaa mahad celinta aanu soo dhaweynta uga mahad celinayno wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka cabdullaahi cukuse waxa weeyaan si aada u diiran ayuu runtii noo soo dhaweeyey arrintana noola garab galay marka isaga iyo madaxweynaha iyo intii kaleoo na soo dhaweysayba aad iyo aad baan ugu mahad celinay